bismillaah anigoo ku hadlaya magaca safaaradda soomaaliya ee koonfur africa waxaan ogeysinayaa dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalkan in laga bilaabo labaatan iyo lixda luulyo labada kun iyo labaatani kow ay safaaradda hakisay dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay muddo labo isbuuc ah si looga hortago faafidda caabuqa covid nneteen waxay safaaradda howlaheeda dib u bilaabaysaa haddii alla idmo tobanka agosto labada kun iyo labaatani kow waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan muwaadiniinteena inay muujiyaan taxadir dheeri ah